masaajidka mubaarag oo dhismashii ku dareeri muddo magaalada boosaaso iyo waliba usaado ku dhowyaa gebageba usoonaanbaa hanti la dhammaystira si lanka cibaadaysada culammada galanta ka hayti waliba iyo sheegeen inta hadda keliya dhimiyana gogolla albaabada rinjiga iyo nadaafadda wali bulshada boosaaso iyo dhammaan haan caalamka kushaal sugun iyoonka baaqeen antiyo ku qiib qaadana waxaana ku mid ay culammada galanta ka hayta dhismaha masaajidka iyo waliba iyo faahfaahin ku biyana meeluusu marahaya dhismaha masaajidka iyo walyaabo lambaahiya si la dhammaystira iyoona dadka muxsiniinta ee ku codsadeen intii ku qiib qaadana dhammaystirka masaajidka mubaarag ee magaalada boosaaso masaajidkii waa kaas mubaarag oo markii hore tan la duubay oo maaragtay fideoga aad ka aragteen haddana waa kaasoo wax yar baa u dhiman albaabadii iyo iyo daaqadihii buu marayaa lacag buu u baahan yahay dadka xisbiniintaah waxaa loo baahan yahay insha allahu inay maaragtay lacag keenaan waa kaas rajigii wax walba waa dhanyahay gogoshi keliya u dhiman la soo saacido insha allahu khayr baa helaysaaniin wixii maad masaajid gashato hadde waa wax ku yaal aakhiro iyo adduunka labadaba wuxuu u baahan yahay hadda wuxuu yahay boqol kun oo doolar buu u baahan yahay marka hadeer lagu dhammaystiro marka intaas hadda u baahan yahay halka waxaan kala hadlaynaa dadka muxsiniinta ah oo khayrka jecel waxoodana inay adduun iyo aakhiraba ku intifaacaan ilaahay u gartay oo masaajidka waxgashanaya ninkii masaajid waxgashadaa haddaa hal dirham gashato halkaa dirham ilaahay baa kobcinayaho wuxuu noqonayaa buurahaas qararkaas waaweyn oo boosaaso ku xidhan buu leekaan doonaa marka u dambeeya ninkii marka muxsin ah oo ninka khayr doonaya oo dalbanaya oo khayrka raba baa yacni arrintaas garan kara ee nin aan ilaahay waxba ka rajaynaynin waxba kama garan karo dadka muxsiniintaana waxaanu leenahay wixiinna waxna waxna ku intifaaca waxna aakhiro geysta meel aan waxba hadhowdi kaaga horrayn maalkaagii haddaad halaka kaga tagto adigoo maaragtay intaas oo xoolo ah tabcay maalinta dambeeto waa lagaa kaxaynayaa oo waxaa lagu geynayaa qabri iyo aakhiro aanad waxay aad geysata aan wax kuu oolayn maalintaa waa qoomamaynaysaa inaanad qoomamaynayn nin walba waxaad haysato ilaahay hortiis waxgeyso waxaad maalintaad aakhiro tagto u baxsato muxsiniinta sidaasaan kula talinaynaa masaajidkiina waa dhammaaday oo hadeer waxyaalo yaryar baa u haray oo haddii alla kuu albaabadii oo hadeer la soo wado iyo waxyaalo yaryar oo haddii alla kuu roon yahay ranjiyo iyo gogoshii iyo haddee waa masaajid weyn oo maaragtay wuxuu ku fadhiyaa lixdan konton muddooyinkii inka dambeeyey weliba dalka soomaaliya ka bada ee magaalooyinka weyn dalka oo eedlanka dhisay masaajidada eedan weyn aanase oo si weyn iyo ku qiib qaadayana bulshada muxsiniinta eh oo ku shal sugun dalka iyo banaanshiba